فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka ah madaafiic lagu garaacay ciidamada puntland ee buuraha galgala jooga maxaa ka jira in duqayntaasi weerar foolkafoola uu barbar socday isbitaal karoonah loogu talagalay oo laga furay degmada kurtunwaare ee gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalka ah oo odayaal waayeelaha ku xirtay degmada doolow ee gobolka gedo kadib markii ay kala hadleen dhibaatooyin aad u daran oo ay kala kulmeen dowladda federaalka ah waxaanu ideenhaynaa warkii laga duubay odayaasha la xiray intii aan xabsiga loo dhaadhicin sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi kale oo ku saabsan xaaladda doolow oo aanu la yeelnay mid ka mid a odayaasha gobolka gedo waxaa kaleo aad maqli doontaan insha allah xubintii korona u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qarax ayaa maanta magaalada muqdisho waxaa lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah qarax ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan degmada hodan waxaana uu haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamo ka mid ah kuwa dowladda federaalka ah xarakada shabaab almujaahidiin ayaa qaraxaasi ka dambeysay dowladda federaalka ee geesteeda waxay xaqiijisay in laba askari qaraxaasi ay uga dhimatay waxaa suuragala khasaaro intaasi uu ka badan yahay shalay ay ahayd markii nin sarreeye guuto ah oo ka tirsan dowladda federaalka ah lagu dilay deegaan ka tirsan magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii ilinka dekadda magaalada muqdisho gaar ahaan goob canshuuraha lagu qaado uu ka dhacay qarax ay ka dambeysay xarakada shabaab almujaahidiin halkaas oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa si firfircoon waxay uga howlgalaan muqdisho waxaana qaraxyo iyo dilal qorshaysan ay u geystaan madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ah waxaa xusid mudan in dilal dhowra oo waayadii u dambeeyey muqdisho ka dhacayay qaarkood raggii loo geystay laga qaatay hubkii iyo gaadiidkii ay wateen xarakada shabaab almujaahidiin ayaa maanta waxay duqeyn la beegsatay ciidamada maamulka puntland ee ku sugan buuraha galgala ee gobolka bari waxaa intaasi dheer in duqeynta uu barbar socday weerar foolka fool ah oo ciidamadaasi lagu qaaday diryaanka hubka ayaa mar qura isqabsaday maadaama madaafiic lagu ridayay ciidamada maamulka puntland rasaasna toos loogu ridayey khasaarooyin ayaa la sheegayaa in ciidamada puntland halkaa lagu gaarsiiyey walow faahfaahin dheeri ah aan laga bixin maamulka puntland ayaa la kulma weerare kala gedisan oo kaga yimaada xarakada shabaab almujaahidiin kuwaasoo khasaarooyin lagu gaarsiiyo waxaa xusud mudan in bilihii lasoo dhaafay guddoomiyaashii gobolada mudug iyo nugaal ee maamulka puntland xarakada shabaab almujaahidiin ay ku kala dishay magaalooyinka gaalkacyo iyo garawe xarakada shabaab almujaahidiin ayaa degmada kurtunware ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay ka hirgelisay isbitaal loogu talagalay in lagula tacaalo xaaladaha cudurka corona sidoo kale waxaa xusid mudan in bahda caafimaadka ee deegaankaasina la siiyey tababar la xiriira cudurka corona mid ka mid a dhakhaatiirtii tababarka bixinaysay ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad halkaasi ka dhacday بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، جزاكم الله خيرا كلي سيدا داعيقي iyo dadkii iga horeeyay sheegeenba qorshaha aan isugu imaanay kolley wuxuu ahaa ikhtiitaam dowro soo soctay maalmahan iyo furitaan aan furayno xarun oo meeshaan aan ugu talagalnay in lagu dabiibi doono ama lagula tacaali doono xanuun ayaamahaansu socday aada la socoteen oo coronavirus la dhahayay ama covid sagaal iyo toban la dhahayay ee run ahaantii xanuunkaas ayaa loogu talagalay xaruntaas in aan ku dabiibno ama kula tacaalno waxay isugu jirtay marka laba qeyb in la diyaariyo raggii kawaadirtii ama dadkii ka shaqayn lahaa xaruntaas tababarkoodii iyo dowradoodii iyo qabanqaabadoodii iyo qalabkooda isku aadintooda iyo in xaruntii la furo oo markaasi la isugu imaado oo guddi ay xarakada soo samaysay oo u shaqo lahaa ayaamahan dambe xanuunkan la socday xarumaha furaayay oo howshaas u qaabishanaa ayaamahan dambeba howshaas ku jiray ayaan qeyb ka ahayn marka waxaan isugu jirnay marka laba qeybood oo ah dowladaas in la furo oo shaqaalihii la diyaariyo la tababaro isla markaasna xaruntaas la furo marka maanta halkan waxaan u joognaa insha allahu tacaala gebagabadii dowladaas ee raggii xaruntaa ka shaqayn laha aan hadda furayno oo la diyaarinayay maalmahan la dhisaayay iyo furitaankii xaruntaas xafladeeda aan isugu imaanay saacaddan hadda aan joogno maanta waxaa inoo furan xaruntaas oo loogu talagalay in lagu dabiibo ama lagula tacaalo xanuunka coronavirus ama covid sagaal iyo toban sidaas daraaddeed marka xarakadu ayaa waxay samaysay guddi ay ugu talagashay inuu la socdo xanuunkan coronavirus ama covid sagaal iyo toban hasla markaasna xarumo ka furaayay wilaayaadka islaamiga ah shaqaalo u tababarayay qalab diyaarinayay howlahaas u qaabishanaa ayaa socday tanna marka maanta waxay qeyb ka tahay xarumihii uu guddiga furaayey oo wilaayaadka dhan uu ka furaayey ayay iyadana qeyb ka tahay maanta marka aan joogno degmada kuntiwaarey waxaa inoo furan xaruntii lagula tacaali lahaa ama lagu dabiibi lahaa ciddii ama qofkii looga shakiyo ama lagu arko xanuunkan coronavirus ama covid sagaal iyo toban insha allahu tacaala waxaan isugu imaanay maanta furitaanka xafladdaas ama xaruntaas aan furayno oo ay ka soo qeyb galeen maamulkii degmada odayaashii nabadoonnadii shaqaalihii caafimaadkii dadweynihii magaalada bulshada ku noolaa dhammaan oo tan halkan hadda aan u fadhino waxaa inoo dhegan boorkii oo uu ku qornaa yacni magicii xarunta iyo qaababkii loola tacaali lahaa iyo mataqaanaa lambaradii xiriiraadkii haddii ay dhacaan yacni xanuunkii dad lagu arko meeshii ay kala soo xiriiri lahaayeen lambaradii ay soo wici lahaayeen xiriiraadkii noocaasa boorku uu ku qoran yahay qof kasta wuxuu ka dheehan karaa bannaanka boorku ku dhegan xaruntii waa inoo furan tahay sidaas daraaddeed marka waxaa meesha diyaar ku ah shaqaalihii u tababaran oo heegan u ah oo qalabkoodii iyo aqoontoodii iyo mataqaanaa dawadoodii iyo wixii dhan loo dhammaystiray oo ayaamahan dambeba meesha maaragtay lagu diyaarinayay oo iyagana dowradoodii qaatay duruustii iyo cilmigii iyo aqoontii xanuunka lagula tacaalayay iyo dhammaan waxyaalihii badqabka ahaa ee xanuunka looga gaashaamanayay ay iyagana meesha ku qaateen qalabkoodana ay haystaan iyagana waa diyaar saacaddan wixii ka bilaaway howlgali doona insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa inuusan xanuunkaba ilaahay noo keenin intii hadda ka hor ilaahay naga yasray oo na dhaafiyeyna waa alxamdu lilah hadda kadibna waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuusan ilaahayba noo keenin haddii ay noqoto qadar aan maaragtay aragno ama wax ku saabsan ama wax la mid a xanuunka aan aragnana insha allahu tacaala waa u diyaarsannahay shaqaalaheennii qalabkeenii isbitaalkeenii xaruntii dadkii dawadii wixii dhammaay waa haysanaa alxamdulilah wixii istidaacadeen ah ama aan awoodno aan ugu hortagi karno aan ugu hortagayna insha allahu tacaala taasna waa inoo diyaarsan tahay jazakum allahu khayran si guud marka shaqaalaha waxaan kula dardaarmaa insha allahu tacaala inay shaqadaas iyada ah ay dhabarka u ritaan dadkoodii ay daaweeyaan ciddii xanuunka loogu shakiyo ama mataqaanaa ay soo sheegaan in xanuunkii waxyaalo ka mid calaamaadkii lagu arko in xaruntii lagu soo hagaajiyo lambaradii nidaamaadkii ay soo mari lahaayeen loo sheego dadkii la wacyigeliyo wixii ku saabsan xanuunkaas iyo wixii kaloo la mid ahba loo sheego qaabkii ay ula tacaali lahaayeen ama ay u maarayn lahaayeen xanuunkan waa laga hortegi karaa sida aad la socotiinba waa hargeb hargebkii oo kale waaye hargebkii oo markaasi oo keenay inuu dadka dilo oo markaasi nooc kale ku imaaday weeye bes runtii marka waa laga hortegi karaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala la tala saarto adkaaraadkii iyo dikriga ilaahay aan u noqonno ilaahay aan ku kalsoonaano oo aan ku dadaalno nadaafadda mar walba nadaafadda gaarka ay tan guud aan ku dadaalno wasaqdii iyo jeermiskii iyo farxalkii iyo gacmo dhaqii iyo saabuuntii iyo markaas waxyaalaha jeermiski dilaay aan isticmaalno si joogto ah aan u dadaalno runtii jeermiska nama soo galaa laakiin haddaan isdayacno oo markaasi aan ka tagno adkaartii oo aan ka tagno mataqaanaa nadaafadii wixii kaleoo mataqaanaa daruuriga ahaa aan ka tagno jeermisdiliyaashii iyo gacmo dhaqii iyo wixii aan ka tagno waxa waaye xanuunku wuuna soo galaya sidaas daraaddeed marka waxaan u baahannahay in mar walbaba nadaafaddii aan ku dadaalno meelaha dadka isku raranka iskugu imaadaan oo dadka badan ay soo galaan oo markaasi laisku neefsanayo ama la isku qufacayo oo kale meelahaas oo kale in laga yaro fogaado oo maaragtaaye qofkaas oo kale aan gudaha laga gelin xoogaha laga fogaado ciddii sidaas oo kale isku aragta hargab ama qandho ama xanuunka noocaasoo isaga shakisayn waa inaysan aadin meelaha dadka bulshada ay joogaan uu joogo gurigiisa ilaa laba maalin saddex maalin uu iska hubiyo ilaa markaasi xanuunkan uu ka noqonayo qandho caadi ah mase viruski mase malaria mase wax kale ay noqonayo laba beri saddex beri qofku waa inuu isgaar yeelaa ma ahan xumaan maaratahay waa inaad gurigaada joogtaa aa ishubisaa waxaan inay yihiin wax kale iyo in xanuunkii u yahay si dadka dhibaatadaada ay uga badbaadaan sidoo kale qofku waxaa rabaa cuntooyinka sida cuntooyinka hilibka oo kale ukunta oo kale caanaha oo kale xilliga hadda la joogo waxaa laha in si fiican laisaga kariyo dadkii hilibka cunaa waxaa laha hilibka si fiican in laisaga basleeyo caanaha si fiican laisaga karkariyo ukunta oo kale si fiican laisaga karkariyo jeermiska laga dilo wax biseel nadiif ah oo jeermis ka dhintay in la isticmaalo haddii aan sidaa la yeelin jeermiskii ayaa wuxuu noqonaya inuu kugu soo galo oo cuntadii kuu raaco markaasi ay noqoto inuu si fudud kugu haleelo sidoo kale waxaa kaloo la sameynaa in laga fogaado xayawaanaadka dabjooga ah xayawaanaadka dabjoogta waxaa ka mid ah bisadaa ka mid ah waxaa ka mid ah eeyaha ka mid ah digaagaa ka mid ah iyo waxyaalaha la midka oo dabjooga oo xaafadaha joogjoog iyaga ruuxooda in la iska ilaaliyo lianna xanuunka asalkiisa wuxuu ka imaaday xayawaan uu ka imaaday xayawaan uu ka imaaday xanuunka asalkiisa marka kuwaasoo kalena dadka u jooga guryaha inay iska ilaaliyaan sidoo kale in laga fogaado meelaha public transportationka ah oo baabuurta laga raaco oo bulshada ay ku badan yihiin oo markaasi qofka neefta ka soo gaari karta ama droblets ka soo gaari kara ama isqufaca ka soo gaari kara ama taabashada ka soo gaari kara in la iska ilaaliyo meelaha noocaas oo kalena sidoo kale safarada badan xilligaa hadda la joogo oo xanuunkan uu saah u jiro safarka badan wuxuu keenayaa inaad isdhexgal badan samayso ay dad badan markaasi kusoo dhexgalaan ha marka waxaa la rabaa marka in safarada badan oo xilligan hadda la joogo oo xanuunkan laga cabsi qabo in la iska ilaaliyo taas iyadana waxay ka mid tahay baraarujinta caafimaad sidoo kale xanuunkan dadka u daran yahay oo u baahan inay mar walbaba talooyin gaar ay qaataan waxaa ka mid ah dadka da'da dadka da'da ah waxaa si gaar ah loogula talinaya xanuunkan waxa waaye waxay ka mid yihiin dadkaas dadka uu cudurkan uu u nugul yahay oo xanuunkan dadku uu jecel yahay uu markaasi uu si zaa'id ah uu ugu nugul yahay ayay ka mid yihiin dadka da'da ah iyo dadka dhiikarka qaba iyo dadka sokorta qaba iyo dadka mataqaanaa xanuunada keliyaha qaba oo raaga keliya xanuunka raaga oo dadka keliyaha qaar aan shaqaynaynin iyo sidoo kale dadka sambabada cudurada sambabada ku dhaaqa cudurada sambabada ku dhaco oo raaga waxaa ka mid ah sida neefta ka mid ah dadka neefta qaba sidoo kale dadka t b-da qaba t b-da sambabada ama horey usoo maray oo kale waxyaalaha u daranay kamid dadka xasaasiyadda oo ku raagtay oo kale waxay helayaan iyagana laazim aakhiritaanka neefay isku bedeleen sidaas daraaddeed marka dadka noocaas oo kale da-da iyo xanuunadaas oo dhibaatooyinka caafimaad ku hay aada iyo aad ayuu xanuunku ugu daran yahay kuwaas iyo inta aan soo sheegnayba waxaan kula dardaarmaynaa marka talooyinkaas caafimaadka inay qaataan ay dhakhaatiirta ku xirnaadaan oo ilaahay subxana wa taala ay ku xirnaadaan ay weydiistaan inuusan xanuunkaba ilaahay u keenin oo markaasi mar walbaba aan ilaahay ka magangalno si guud dhammaanteennaba ilaahay subxana wa taala aan ka rajayn inuusan noo keenin cudurkan kelimadayda intaasaan kusoo koobaya adaa wabilaahi towfiiq sidoo kale odayaasha kurtunwaarey ayaa waxa ay ka hadleen goobta munaasabadu ay ka dhacaysay alxamdulilahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi amaa bacdu waxaan u baahnayn degmada ay u baahneed naga maqnaayo booska ka maqnaay ahayd insha allahu ilaahaygii soo fududay ama haddaad iska leh waxaan malaynaha cudurkan waa cudur caalamka ka jira sida walaalka u sheegay dad halleey maanta haddii waxaan ku hamilayna ama maskaxda aan ku hayno ilaahay askeen alxamdulilahi rabbialcaalamiin aan leena waana soo dhaweynaynaa walaalaha ka qayb qaatay oo noo keenay oo ku dadaalay oo baahidaas aada ugu damqaday oo walaayaadka u dhex wareegay oo fikirkan iyo dhaqaalo ku bixi insha allahu ilaahay ka abaal mareen leenahay waa mahadsantihiin waa leenahay insha allahu anaga waa soo dhoweynaynaa degmada kurtugaari haddii nahay odayaalka waa goob caafimaad baahideeda waan haysi insha allahu haddii alla noo keenay walaalaha sida ay u sheegeen jisaaka allahu kheyran leenahay sida walaalka u sheegay ilaahay anaga qabto horta marka uu helay ilaah baan tala saaran annaga insha allahu in caafimaadka aan ilaahayna sii waa rajaynaynaa wixii mm, saas camal soo dhacana insha allahu markii hore kalsooni oo meel nin aad geynaysa ma ay lahayn laakiin insha allahu haddeer waxaa maskaxda lagu hayn doonaa insha allahu in badan bulshada aan u sheegi doonaa wixii uun sidii loo kala dhowrsan jira waraaqsa noo sharxa in la yeela wixii aas bukaankaas haleelana in insha allahu inay isbitaalka imaadayan odayaalkan diinna waa boorinaynaa waa soo dhaweynaynaa jisaaka allahu kheyran leena wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga saddexaan arbow maxamed beere degmada gubtooriyaan ku dhashay isbitaalkan markii hore oo fadhigaan u qaadanay waa tiina loo furay wax badan ayaan ka faa'iidnay wax badan oo naga maqnaa oo isbitaalkan hadda ka qaadanay degme iyo tuulo subax takhaatiirta sida subaxii u fadhiisato galabtay ka tagtaa cudurkaanna meelahaasaa lagu sheegaayey allaha inaan tala saaranay wax dhibaato hadda magaalada ku gaarsiiyey ama uu ku dilay na ma jiro wax hadda isbitaal aan la oradnayna male waxa loo baahnaa oo fikirkan oo keenayna kheyr allaha siiyo waa fikir naga maqnaa oo idinka aad keenteen waa idinla qaadanay bulshadana waan gaarsiinaynaa waan idinla shaqaynaynaa takhaatiirtayna marka horeba takhaatiir wanaagsanay ahayd haddana laba gacmood aan ku qabanaynaa dhibaatadaasna alla nooma keeno ilaahay boqorkiyaa na abuurtay haddaba waa naga dhinac mariyey haddana waa naga marin doonaa haddaan wax aragno oo aan la kulannana takhaatiirtayna la soo hariiraynaa isbitaalkaynaa la keenaa nadaafadda iyo bulshooyinka qofka haddaan ku aragnana waxaa la leeyahay iska ilaali dhowr maalmood gurigaaga ku isku hay saaid hadduu noqdana bulshada waa maamulnaa odayaan ka nahay habeenii maalinaan dhex soconnaa midka jiifta iyo midka socda waan ognahay midka aan la kulannana takhaatiirta iyo lambaradiisii aan la soo hariirinaynaa annagana odayaasha aan nahay ka fadhiisan mayno waan la shaqaynaynaa wixii aragnana waa soo gudbinaynaa wabilaahi towfiiq arrinta meeshaan waxa weeye runtii waxay ahayd kaalin bannaan oo xanuunkan ilaahay shartiisa naga bixiyey oo ilaahay nooma keeno sida aafooyinka gaalada iyo dadkii tabarta isbiray ee ilaahay aafooyinka oo gaarsiiyena rabbi nama gaarsiin waa iska dhici kartaa waxyaabo maaragtay baalkan waa hargab oo fareen ceshaday waa ibtilo wixii lagu- ilaahay ku ibtilayayana waa ku ibtiloobaan annagu eh, hadda ka horna waan ka roonayn laakiin waxaa naga maqnaay kaalintan cudurkan khatartaa oo ummaddii dhibay eh, wixii lagu daawey lahay ama kahortagiisii kaalinta oo way noo dhimaneed haddii naloo keenay waa soo dhaweyneynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasii kadib xirfadlayaasha caafimaadka ee la siiyey tababarka karoonaha la xiriira ayaa waxa ay ka hadleen munaasabadda duruustan waxaan ku qaadanay muddo saddex maalmood aan dowra intaan ku qaadanay ee cisbitaal gudihiisa ah cud- waxa aan qaadanaynina waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaano coronavirus xanuunka aan qaadanayna oo coronavirus ah waxaa ka mid ahaa casharadii ka baxay inuu ahaa horta viruskaasi uu ka tirsan yahay qoyska loo yaqaano arane arane asagoo ka tirsan haddana waxaa loo qeybiyay afar qaybood afartaa qayboodna waxay kala hayeen alpha beta gamma iyo delta hase aatee alfa iyo beta si gaar waxay ugu dhacaan hayuumanka biniaadanka ayuu ku dhacaa gama iyo beta iyo daltana wuxuu ku dhacaa sida ee animalska xayawaanaadka sidaa darteeda eh, wuxuu dhacay saddex mar sida hadda taariikhdii wax ay ku xusan tahay mar wuxuu yimid asagoo ah saris marna wuxuu yimid asagoo ah meris ah marna wuxuu soo laabtay hadda oo kan oo coronavirus ah sariskii oo khatartiisii iska leh sariskiia marka waxaa laga soo gaabiyey safiir acute respiratory syndrome waa xanuun faafa oo khatartiisana leh oo si deg deg ahna ugu dhaca neefsashada Eh, saariskii ugu horreeyey wuxuu dhacay taariikhdu markay ahayd labada kun iyo labada ilaa iyo labada kun iyo saddexda wuxuuna ka dhacay meesha loo yaqaano kangadom oo isla chinaha ahayd taariikhdu markay ahayd labada kun iyo labada ilaa labada kun iyo saddexda xanuunkaas jermiskaasi oo markaasi waxaa loo yaqaanay beta coronavirus waxaana markaasi oo sababay oo meesha oo lagu sheegay syphitiska syphitiska oo kaas oo loo yaqaano eh, bangolin iyo sida eh, batiska oo ah fiidmeyrka midkii kale oo ahaa meriska wuxuu dhacay isagana labada kun laba iyo tobanka ayuu dhacay wuxuuna ka dhacay eh, sacuudi carabiya wuxuuna ahaa eh, middle east wuxuu ka dhacay beriga dhexe waxaana keenay geelka loo yaqaano laba tuuraha marka waxyaabaha hadda oo lagu yaqaano asaga sida caadiga ah incubation periodka xilhuriskiisa waa laba maalmood ilaa iyo afar toban maalmood ee sun and symptoms calaamadaha lagu aqoonsada waxaa ka mid ah qandho oo soddon iyo sagaal ilaa iyo afartan degree centigrade oo haya ka sarreysa dry cuff ee qufac qalalan vomiting dysapnea head egg renorea fitiqua shortness or low breathness short throat iyo wixii la mid ah marka daraasaadaasi waxaan ka baranay wax badan badan oo faa'iido badan leh kadibna qalabkii iyo wixiina si oo habsami leh waxna waana lagu tababaray waana u adkeynaynaa degmadeenna haddii ilaah yidhaahdo waana soo dhaweynaynaa bulshadeena shacabkeena awalkii horena si oo diran waa ugu shaqaynaynay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu saddexdan maalmood ee dowladda noola qabtay waxaan ka faahnay cudurkan koroonaha inuu ka mid yahay cudurrada faafa oo sida degdega loo qaado waxaan kaloo ka faahnay inuu dadka u nugul dadka u nugul ay yihiin xilli hursiguna uu yahay laba maalmood iyo afar iyo toban maalmood inta u dhexeeya dadka u nugulina ay yihiin dadka dhiigkarka qaba dadka da-da qaba islaamta uurka leh caruurta yaryarka ah calaamooyinka lagu garto waxaa ka mid a neef diig badan oo qof ka yimaada qofka oo dhuuntu qallasho ah ka mid a intaas waxyaalahaas badan ayo taabashadiis oo laga dheeraado ayaa looga hortagaa marka intaasaan ka fahamay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag dowladda federaalka ayaa odayaal waayeel ah waxay ku xirtay degmada doolow kadib markii ay ka hadleen dhibaatooyin aad u xun oo dowladda federaalka ay kala kulmeen odayaashu waxay eersadeen in xaqiiqada ay bannaanka soo dhigeen waxay bannaanka soo dhigeen war dadka qaarkood laga yaaba inay duugduugi lahaayeen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xaaji maxamed faaqid carab baa la yidhi waxaan caalamka u sheegahayaa annaga bishii shanaad iyo maanta inta ka dhexde waxaa nagu dhacay waxaan soomaaliya ka dhicin aniga dowladdii talyaaniga iyo maanta inta ka dhexdayna doolow baan joogay xil kastana waa igu soo maray iyo maamul kaste waxaa maanta dhacday eh, ciidan dowladda federaalka ka socda inay waqooyiga gad ay yimaadeen doolow iyo luuq iyo badaxaaw ciidamadaasu nimankii la socday waxa ay faleen waa sheegi doonaa dowladdu hadday ugu talagashay ciidan dowladeed inay meel u dirto waxay u- waxay waxay soo raacaysaa dad dowladda ka socda oo dowladda yaqaan oo dowladda arki jiray oo dowladda wax cadda la ku rayay mas-uul ka noqonay waxaa dhacday ciidamada nimanka mas-uulka ka ah waxay ku socdaan qabyaalad waxay ku socdaan aarsi waxay ku socdaan haddaan la ku royay dabargoyn begsi haddaan la ku royay qof la- dad la ugaarsanayo waxaad ku ogaataa inay arrintaasu tahay soomaaliya kama dhicin caalamkana kama dhacdo guryo shaqsi leeyahay oo la xiray oo haddaan la ku royahay laba furi kara leeyahay waxaa ka dhacday gaadiid eh, dad- dadweyne uu leeyahay oo la jaray oo hub la saartay oo dadka dadweyne gacantooda laga baxay waxaa ka mid ah dad haddaan la ku rooyahay haween ah soomaalidu waxay ixtiraamtaa aad u ixtiraamtaa gabdhaha iyo dumarka aad bay ixtiraamtaa waxaa dhacday sideed saaxamaynimo gabdhaha sidii siyaasiyiinta in lagala baxayo haddaan la ku rooya guryaha salaad barqadiina la keenayo meel laga keenayna aana aqoonin wax badan baan dul qaadana wax badan baan dul qaadana wax badan baan wax xun arkayna haddii guryahanagi haweenkanagi qaar baa waxay galeen kenya iyo etoobiya umuliha waxa qaar baa carra iyago umulo ah waxaa weeye haddaan la ku reeyahay dowladdu haddaan la ku reeyay hadday og tahay haddaynaba ogeynbaba waxaa xiran dhakhtarkii magaalada kala hagahayay maxamed dhaqana carab baa la yidhaahdaa waa ninka degmada doorow haysta xagga caafimaadka saaka waan raadiyey waa la ii diiday in lay tuso inuu nool yahay in kalaan maba kala aqaanaba wuxuu xiran yahayna ma aqaano hal lay tuso airbasa laguma tuso ayaa la yidhi Caa- dhakhtarkuna ca- dadka uu ka sarreeyaa wuuna ka qiimi badan yahay, wuuna ka fiican yahay hadalka saaka xataa waxaan la qaadan waa intii hore o dhan waa- haddaan lagu reey waa gegsanayeen saaka wax umay daaweeyaa lalahay wax isbitaalka ka shaqeeyaa lalaay wax daawo bixiyaa lalaay aniga hadda saaka marka hadalka ka baxo xabsigan hore ka aadiya inaan xirayna waa is oga laakiin caalamkan u sheegahaya waxaan beesha caalamka u sheegahaya xagaaya roob ma noqotaa lihi dowladda farmaajo waa waa shaqayn weyday waa shaqayn weyday waa shaqayn weyday waxaan rabnaa in caalamka haddaa lagu ogaado laga bilaabo saacadan haddaan dhakhtarka la sii deyn waxigiboo ka yimaadaa mas-uuliyaddaas annagu diyaar baan una
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وأها حاج محمود محمد عمر عندما دوامنا الدعوة كاملة حتى أنا دقمنا الدورة وكنور محان حواشة كم موجودة هنا أنا جاي أوليار كلي يبعثوا نفسه بأسي دورة فدرالك إذن kow iyo toban diyaaradood ah si airboortka looga soo dejiyey madax lama soconin niman caasidoona dadkii bay kala saareen dad nabada oo dhaqanaya oon dagaal ka socon oo ethiopia aan derisnaya heshiiskala oo kenya aan derisnaya heshiiskala oo ganacsanaya nabad qabay u yimaadeen xarig iyo dhibaato iyo guryada boobo waa ka dhacay meeshaan doorow iyo galaxaawo waxaa dhibka ugu daran uu yahay baabuurkaaga inta lagaa dhaco lagaa qaado lagooyo qori la saara haddana in adiga lagugula soo jiirto lagugu dilaayo waxaan la dhaafin oon ku dhaaranhayaa sideetan jir baana anigu yahay xaagina waay waxaan ku dhaaranhayaa haantii biyaha oo gurigayga in layga qaatay gaari wiisha inta lagu qaatay bal cid xaasa oo oo haantii biyaha laga qaatay maxay ku nooraani ma- maxaa loo dhaafo dhibkaas magaaladu kama wada simo dad baa u saca batuma ayoo raba oo ayaga ku farxaaya annagana waxaa nagula xabsiinayaa magaca dawla iyo askar dawla yaa nagula xabsiinayaa wax maamula oo noo yimid oo madaxa oo mas-uula oo ama saraakiil dowlaha ama xukuumadda iyo golaha wasiirada iyo maamulka dowladda kamida oo noo yimid oo nala kulmay ma jiraan waxaan codsanaynaa dhibkaas soomaali badan waa ogta waa la maqla horaha miidiyaha ee looga hadlay dhakhtarkii beledka oo la yidhaahdo maxamed dhaqanaa carab oo ninka dadka keligii daaweyn jiray meesha qaxootaha degan ummad ilaahay oo dhan baa degan dadkii oo baahan cansuurta ayagu qaataan wixii khidmada ayagu ay la wareegeen ganacsatadii ay maroojiyeen kuwa- eh, iyo haddana dhakhtarkii nagala xira kaniinka iyo daawada ay- ay- ay laga heli jiray oo dadka daaweynayay saaka waa ayaa noo bariyey ku wuxuu ahaa eh, dadka usan caafimaad qabin dhammaantiis usan caafimaad qabin waana waana dadka waa la caburinayaa xaba- xabad baa afka lagala taagan yahay ninkii joog yidhaah waa kala carar baa la joogaa ninkii joog yidhaahdaa xabs baa horey looga tuurayaa intaa har- haraanti laga badiyo muxuu qabaa lamalaha muxuu dhimay lamalaha haddaba warar aanu helnay waxay sheegayaan in odayaashaasi maanta la soo daayey nabadoon maxamed qooje waxa uu ka mid yahay odayaasha gobolka gedo waxaanu ka waraysanay xarigga odayaashan loo geystay iyo soo dayntooda iyo weliba dhibaatooyin ka jira doolow iyo guud ahaanba gobolka gedo deegaanada ay ka maamusho dowladda federaalka waxaanuu yidhi dagaal degmada doolow niman odayaal ah oo waayeello ah yaa lagu xirxiray magacyadooda waxaa la yidhaahdaa maxamed kaafidinin baa la yidhaahaa waa nin waayeela ninna waxaa la yidhaahdaa axmed ilka dheeraa la yidhaahaa labadaa nin waa la xiray waxaa weheliye saddex ku ahaa nin dhakhtar ah isagiina waa lasii daayey ayagiina hadda galabtaa lasii daayaa la yidhi sidaan ogahay intaas weeye waxaa xiray farmaajaa xiray
oo madaxweynaha dowladda federaalka madaxiisa anugu ma aqaanayo kaasaa xiray dadkoo iska xirxiranayo marka een odayaashan maxaa loo xiray odayaashaas wax kale looma xirin dembi kale ma ay gelin xaalad jirto oo dhib aho oo deegaanka ka jirto unbay ka hadleen see oga hadli kartaan baa looga xidhay baa lagu xidhay waxaana hadee u shaqaynahaya kuwo calooshaqaysta oo oo etoobiyaan baa meesha ka dhow yaa la shaqaynahaya dadkii waa la caburiyey oo ju- wax dhigi kara male waxay ka hadleen oo idaacadda ka sheegeen qaxa iyo dhibaatada ka jirta iyo ciidamada carrada soo galay culayska ay ku hayaan dadkii in maaragtay magaaladii ar- argagax ay la joogi laadahay dadkii inay maaragtay qax iyo udhexeeyaan iyo iyo nagaasho udhexeeyaan oo ayna degenayn dhibaatadaasay ka hadleen adigu ogaalka maxaa dhibaataha ka jira doolow doolow iyo badaxaawo waa isku mid doolow meesha hadda dhibku aad uga taagan yahayna waa badaxaawo hadee da- badaxaawo iyo doolowna waa isku mid oo waa isku deegaan marka doolow lafteeda waxaa weeye dadkii luuqdhowr baa lagu hayaa caburid baa lagu hayaa wax hadli kara male qof wax la weydiinaya male xoog baa lagu maquufaya dadkii dalaxaawana hadee waaba ogtahay oo waxaa ka jira cabsi badan baa ka jirta ciidamaha iska hor fadhiya in magaaladu ay qaxda qarkay u saaran tahay nabad iyo iyo xasilooni kama jirto sidaasay ka hadleen arrintaasay ka hadleen dhibaatada taalla badaxaawo iyo doolobay ka hadleen in maaragtay dadkii aynan xor ahayn in cabsi dadkii ay ka badatay in dhibaato dadkii lagu hayo intaasay ka hadleen
marka dadku maxay rabaan qoladan eh, dowladda federaalka ah oo farmaajo madaxweynaha u yahay hase maxay doonayaan oy dadka ka rabaan dadku waxaan dawlad ma aha ma rabaan dadku dawladda uma arkaan wax waxay u arkaan iska magacyaal ah oo dawlad waxaa la yidhaahaa si amniga sugto oo haddii ilaahay ku roon yahay dad dadkoo dhan wada gaarto oo amarkeeda meel walba ka shaqeeya dawlad la yidhaha waxaan dawlad uma arkaan dadku waxay ku qabaanna lama arko haddii ilaahay ku roon yahay ciidan un mooryaan oo oo wax ilaahay ka baqahayaan la arag bay carradii kusoo daadiyeen waxaa weeye dadkii dhac bay ku hayaan boob bay ku hayaan qofkay arkaan oo ay haad ka helaan waa boodahayaan gabdhihii waa xoogahayaan gabadhii ay ay arkaan oo aan meel un haad ay ka helaan waa xoogahayaan guryahay usoo dhacayaan habeenkii markii la seexdo gabdhahay dabagurahayaan foolxumo badan baa ka jirta meesha haye waxaasaa dadka ku qaqaylinayaan dad nabad u seexdo oo haddii ay usoo toosaan la arki jiray guryihii rag ma wada joogo qaar baa haweenkii oo joogaan haweenkii waa gurigi waa- waa lagu soo jebin ama waa loo soo dhici nin qori wataa u soo dhici gabdhihii baa laiska xoogi waxaasay dadku ka cabaadayaan marka tanu dawlad ma aha ummadii bay maaragtay dhibahayaan waxaa weeye sidaas marka waxaa ke- waxay waxay keentay dadkii inay maaragtay arrintaa ka hadlaan oo yidhaahaan war waxaanu nama anfacaan waaya odaya waxaan waxaan ku fiirina dee waaba la xirayaa waad arkaysaa marka insha allahu walaalo waxyaalahaas carrada ka jira farmaajo ilaahay subxaana watacaala ummadda ha ka qabto ummadda wuxuu u hayo lama arko waxaa weeye diin uma hayo haddii dadnimo kale uma hayo waxaa weeye danihiisa unbuu wataa maraykan iyo dalaayu u shaqaynayaa dadkii shacabka ah baa la iska laynayaa war dadka maxaa loo laynhayaa ma dhahayo wa- inuu yidhaahda iska daaye diyaaradaha maraykanka hadday dad shacaba laayaan shabaab baa la laayay buu dhihi oo beentaasu carrada yaa- iyo maagaranaysa ayuu ku faafin walaal marka arrinta haddaad weydiisay waxaa weeye waa iska itixaan waxaan itixaan weeye ilaahi subxaana watacaala itixaankaas hana dhaafiyo waaya loolankii u dhexeeyey maamulka jubbaland iyo farmaajo ee gobolka gedo miyay arrintaani salka ku haysaa mise wax kale maam jubbaland iyo kuwaan wax weyn oo udhexeeyaba male ciidan yar baa oo kenyadu meel ay ku haysaa meel iska go'doon ah waxaa weeye waxbaa garanaysaa lala dirirahayaa iyo jubbaland baan la diriraynaa iyo waxaas waxba kama jiraan marka ayaga laftooda waxaa weeye intaanoo kale ay dalka ku hayeen iyo dhibaatadan bal iskaba dhaafe kuwaasu dadka iyo shacabka ay iska lin jireen laakiin hadda kuwaas waaba tirtirmeen oo wax ka jira ma jiraan xilli korey oo naftiisa ku badbaadinaya meesha uu isku waadeynaya xogaa ciidan ahaa lagu sheegaya marka waxaa weeye uma joogaan wax kale uma joogaan kenya aada la dirirteen ma laha etoobiya aada la dirirteen ma laha waxay meesha loo keenay waxaa weeye dhibaatayn shacabka lagu lagu dhibaataynayo wey odayaasha la xeray oo iminka waa la sii daayay aada leedahay muuqaal laga duubay ayaan arkay intii aan la xirin runtii waa niman waayeelo ah oo sano siddeetan iyo ka badan jira oo mid ka mid a waxaanba isyidhi kan ma garabka iyadoo laga hayaa meesha la keena lugihiisa asigoo ku socda kolley ma imaane marka la eega qaabka uu egyahay marka dowladda ku waafacaysatay ee xirtay ee maaragtay maxaabiis ka dhigtay yay dhaafaysaa qof ay dhaafaysa lama arko oday odayaasha waayeelle inay yihiin waa aqaanaa magacyadoodanba kuu sheegay ninka hadda asaga oo oo usii darana axmed ilka dheeraa la yidhaahayo waan aqaanaa kan kalena maxaa saaqibda la yidhaha waan aqaanaa waxaa weeye odayga saas ah dadka ka xishoon waayey waxa kale kama xishoon hayaan marka dadkuna hadda shacabkii way ogaadeen waxaan meeshaan dawlad inayna ka jirin way un- magaranaysaa inay dagaalamaan uba u hartay ma ogie wax asxaan oo ay soo hayaan lama arko inay marka iska celiyaan bay yay yay kari la'yihiin oo intay qorya qaataan qori ma ay waayine waxaan dhagta inay ka saaraan bay kari la'yihiin ma ogie waa dadku waa aad bay u oloodeen meeshaa inaan dawlada ka jirin waa la arkay dawlad wax nabadgelisaa la arki jiray dawlad aan waxba nabadgelinayn dawlad inay iska sheegato caqli maaha marka maalmaha maalmaha uu neefta u rabaa xoolaadiisa inuu iska qaad qaato marka waa sidaas weeye walaalow odayaashu waxay yidhaahdeen een, hablihii uurka lahaa iyo kuwii umulaha ah xataa waxay u qaxeen kenya iyo etoobiya maxay ka qaxayaan haweenku haweenku waxay ka qaxayaan dhibkaasay ka qaxayaan haweenku wax kale kama qaxayaan xooggan gabdhaha la xooga haye iyo faraxmaynta iyo mooryaan aan ilaahay ka baqayn oo qaab iska cunahayo oo derderan oo waxa la wuxuu dhaafayaan la arag weeye waxa abaadka horta ugu daraan waa taas marka etoobiyada lafteeda gabdhaha ma nabadgeliso oo meeshii waxa weeye waa balaaya u shaqaynaysa oo gabdhaha u qaarinaysa oo ma nabadgelinayaan waxa weeye dadku marka naagahooda iyo carruurahooda meelay geeyaan bay laayihiin dadku marka ciidamada etoobiya fariisimay ku leeyihiin doolow sow maaha fariisimay ku leeyihiin gabdhaha soomaaliyeedna dhib bay ku hayaan waxaa weeye hadday rabaan maaragtay nimanka intay ka xirxiraan bay dhihi ku furta naftiina ku furtay dhihi hadday rabaan marka waxaa weeye wax cadow oo oo aan ilaahayna ka baqaynin oo dalkii qabsaday weeye waxaan insha allahu dadkuna hadda waxaaba ugu daranba waxay la fakan la'yihiin gabdhahoodii iyo naagahoodii bay la fakan la'yihiin ugu dambayntii maxaa talahaan usoo jeedinaysaa waxaan kale ahaan usoo jeedinayaa waxaan in la iska dhixiyo oo dadkaa hebel baa la xiray iyo nimankaan la xiraayo wiilal bay dhaleen midda aabbahood saas loo gelayo inay iska fiirsadaan oo ay shil iska ahaadaan aqli maaha inay ka dhiigiyaan oo hubka qaataan oo iska dhiciyaan weeye in maaragtay ay muslimiinta la shaqeeyaan weeye oo mujaahidiinta la shaqeeyaan oo soo dhaweeyaan oo kaashadaan anigu intaasaan dhihi lahaa kaasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed qooj فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
iminkana waa xubinta corona waddamada caalamka qaarkood weli waxaa dhibaato xoogle ku haya cudurka corona kaasoo maalin weliba dad horle ka dilaya oo kuwa kalena kuwo kalena qandho saa'ida ay qabanayso haddaba wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona waxaa inoo haya salmaan axmed ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتي waad mahadsan tahay walaalka cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali haddii aan soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus guud ahaan caalamka kiisaska cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey waxay gaarayaan milyan iyo lix kiis ee tirada guud ee dhimashada caalamka waa qof haddii aan soo gudbinno qaar ka mida waddamada uga caansan maraykanka waxaa maanta la diiwaangeliyey dhimashada qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof waxaa sidoo kale la diiwaangeliyey kiisas gaaraya qof taasoo tirada guud ee kiisaska coronavirus ee gudaha dalka maraykanka ka dhigaysa qof baraaziil maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof waxaa sidoo kale kiisaska cusub ee maanta la diiwaangeliyey baraaziil ay gaarayaan kiis taasoo tirada guud ee kiisaska coronavirus ka dhigaysa gudaha dalka baraaziil qof hindiya waxaa la diiwaangeliyey dhimashada qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof ruushka waxaa la diiwaangeliyey dhimashada qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof sbain waxaa la diiwaangeliyey dhimashada afar qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof ingiriiska waxaa la diiwaangeliyey dhimashada qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof mexico waxaa la diiwaangeliyey dhimashada qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa ruux si guud halista coronavirus weli waa mid taagan waxaana caalamka uu xitaa ku guulaysan laayahay inuu helo talaal lagula tacaali karo fayraskan dhakhaatiirta caalamka iyo warshadaha lagu farsameeya dawooyinka ee ku yaala caalamkana ee waxay aad uga hulan yihiin oo isku dayayaan inay helaan ee tallaal lagula tacaali karo coronavirus hase ahaatee weli waa ay ku guulaysan laayihiin waxaana culimmada muslimiinta ay sheegayaan in cudurka coronavirus looga badbaadi karo iyadoo allah casa wajalla loo laabto islamarkaana la toobad keeno wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa
الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqaasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي